haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaan idiin haynaa dhambaaladii aad soo dirsateen iyo sidoo kale heesii aad nooga barateen ayaan annagana idiin soo xuli jirnay dhambaalka ugu horreeya waxaa haya ibraahim ibraahim ogal soo qaba dhambaalka ugu horey caasha dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray hooyo zahre maxamed aadan iyo hodan aadan sheekh iyo nadiifo muuse aadan iyo cali maxamed aadan iyo maxamed faarax cadaawe iyo axmed faarax cadaawe iyo cali xirsi warsame cabdirasaaq maxamed diirsha dhammaan reer cawaale jaamac iyo reer cabdiraxmaan yuusuf oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda waxa ay tahniyad jecel yihiin inay hawad u mariyaan injineer liibaan cawaale jaamac iyo xamde cabdiraxmaan yuusuf oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho heesta koobaad caashir noo soo qabo heesta u horraysa ee barnaamijkan soo qabanayna waa heesta ah jacaylkii qabiyoobay iyo fanaanka mincaanilaa
darbajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay anoo diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab ku dhali qofkiyay jeclay kudhali qofkiyay jeclay way ahaan kala qariyayo anan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaago ku dhali qofkiyay jeclay ku dhali qofkiyay jeclay way ahaan kala qariyayo samiqaadoye qalbigiigoy bogsayoye dareen qasbayayo sanadan qatanaa dartee naftiiga yeeshuquso wadniigoy samirqaadoye qalbigii bogsayoye dareeni qasbayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeeshiquso intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii qamuuniya jacaylaho qof baan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qabacsidaydin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qabacsidaydin qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa xano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbe qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa xano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbe wadnigii samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareen qasbaayayo sanadan qatanaa dartede naftiiga yeeshe quso wadnigii samir qaadooye qalbigii hoy bogsayooye dareen qasbaayayo sanadan qatanaa dartede naftiiga yeeshe kusoo
dhambaalka dhinaceyga ugu horreeyana waa tahniyad dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horreysa hooyo xaliimo sheekh axmed waxaa kaloo dhambaalka ku jira dad kaloo fara badan oo uu ka mid yahay aabe macalin maxamuud samatar shamse macalin maxamuud samatar saynab macalin maxamuud samatar waa dhammaan ilmo maxamuud samatar samsamaa ku jirta xabiibo farxiyo maxamed nadiifo dhammaantood waa ilmo macalin maxamuud samatar iyo sidoo kale hooyo khadiijo cumar jaamac yaasiin isxaaq xasan iyo deeqo isxaaq xasan cabdirasaaq isxaaq xasan iyo faadumo isxaaq xasan iyo cabdifataax isxaaq xasan iyo ayaan isxaaq xasan dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan doctor xasan macalim maxamuud samatar doctor xasan albasri iyo madiino isxaaq xasan oo ay gabar ugu dhalatay xadramowd mukallah dalka yemen waxaan leenahay bay idhaahdeen gabadhaas oo loo bixiyey liya ducada waa xaggiina bay leeyihiin waa tahay liya waxaan leenahay allaha kaa dhiga midii soo korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray canab raagow iyo nimco raagow iyo fawsiye raagow iyo xamdi raagow yuusuf raagow qadar raagow iyo hooyo faadumo xuseen waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan bakaal raagow iyo maandeeq cabdishukri oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley wiilkaas oo loo bixiyey cabdixaafid bakaal raagow waxaa leenaha allah ka dhigay kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara heesta labaad aan idiin soo qabanayno waa haruub caasha qocdadkii maxamed axmed iyo qabar cabdulaahi inkastoo ay haweenkiyo ragku haatan siman yihiin inkastoo ay haweenkiyo ragku haatan siman yihiin haddana wayishundogno waskahidadaada hal agayga dumarkuhaddana wayishundogno waskahidadaada hal agayga dumarku adigoon halkii marine jilkii aad baratay adigoon halkii marine jilkii aad baratay hawraarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine
barka dheer iyo hadal wadkiiga leh hay lagu horaadine adigiyo hankaagu waa uusakaad noqotaa danta lama huraan danta lama huraanka danta lama huraanka hareeraha gabadhi soo haabo hubba oo kac soo haabo hubba oo kac waxaan ku hayaa adow caashabee hooyo dhan hooyo dhan hooyo dhan
waxa uu naga soo gaaray waa tahniyada saynab mustaf maxamed iyo khadiijah mustaf maxamed iyo isniino mustaf maxamed iyo shukri mustaf maxamed iyo faa'iso mustaf maxamed iyo nadiifo mustaf maxamed cabdulaahi mustaf maxamed iyo cabdiraxmaan mustaf maxamed iyo mukhtaar mustaf maxamed iyo maxamed mustaf maxamed
iyo cabdi aadan kuulow iyo yuusuf aadan kuulow iyo yunis aadan kuulow iyo ibraahim isxaaq dhuraay dhammaan dadkani waxa ay tahniyad aroos hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi nuurto mustaf maxamed iyo maxamed cabdiraxmaan kuulow oo arooskoodu ka dhacay dalka south africa waxay leeyihiin gaar ahaan magaaladiisa johannesburg ducada waa dhankiina arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caananu nagu ducaynaynaa aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aadan xasan xerow iyo doctor axmed ibraahim maxamed iyo brofesor xasan maxamed saney doctor khayrad muumin xaaji iyo ibraahim xasan mayow xamdi ibraahim mayow iyo muslimo cabdi ibraahim iyo injineer aadan cali isaaq iyo cabdulla deerow ibraahim iyo cabdi xasan yarow iyo cali macalin aadan iyo cabdicasiis cabdi cali xasan saalax maxamed iyo cabdirasaaq isaaq buule ibraahim isaaq cabdi iyo maxamed xuseen rooble abi maxamed cadde iyo maryan maxamed iidle iyo abuukar cabdi shariif luqmaan yuusuf xasan iyo cali cabdulaahi suleymaan iyo cabdisamed cabdulaahi huud waxa ay kala joogaan maraykanka kenya iyo soomaaliya waxayna hambalyo u dirayaan doctor cali cabdulaahi cali iyo shamse maxamed cadde oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo waxaana loo bixiyey ahlaam cali gabadhaas waxay leeyihiin allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta dhambaal hambalyo ah waxa uu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse iyo roobleh bashiir faarax iyo xildhibaan siciid jaamac cali iyo ibraahim suldaan cabdiraxmaan iyo faysal cumar madar waa faysal qumuuj uu ku magac dheer yahay iyo guuleed maxamuud xaashi waa big for baa la yidhi iyo subeer maxamuud xaashi iyo axmed daa'uud ismaaciil waxa uu ku magac dheer yahay dhako iyo jaamac maxamed jaamac iyo cabdixakiim jaamac maxamed iyo cabdiraxiim bare waxa uu ku magac dheeryahay isna boodheri iyo cilmi cabdi cilmi boone baa la yidhi iyo farxaan maxamuud madar waa farxaan tiyo iyo dhammaan baa la yidhi dhallinyarada iyo aqoon-yahanada xaafadda jigjigo yar ee magaalada hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan mustafe bashiir faarax kaahiye iyo faadumo rashiid cali oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada boorama waxay leeyihiin gobolka awdal allah ha ka dhigo meherkaasi midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo annagun waxaanu leenahay aamiin xulkii heesaha ayaan gelaynaa caasho heesta kale aad noo soo qaban lahayd heesta kale aan idiin hayno waa dhuuboy iyo codadka caasho cabdo malika iyo axmed naaji
waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna heesta dheeho waxaa qaadaya daa'uud xanfar
dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timaha sidha bay dhabarkaaga dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timaha sidha bay dhabarkaaga ismigiyo aroos taagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigiisu gaskaaga maxaa waa ku dhacayaa ilhiigu ismigiyo aroos taagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigaysu gaskaaga maxaa waa ku dhacayaa ilhiigu wada kaalay kaalay dheeleeda ku fiirso eedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda gabagla xanuumoodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheera lishaan wadaasaaneliheedee Dabu fiirso, hede hede, dabu fiirso, hede hede, dhansadiyo sacabkeeda, hablahan u boodaya, dhawaqiyo mushxaradooda.
heestaasi dheeho iyo fanaanka daawud xanfar ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waa ibraahim xasan daandure iyo aniga oo ah caashe ibraahim aadan oo idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo
Ismigiyo aroos taagan, dhallinyaradu ku ciyaartay, heesaha dhaqaajinaya. Qalbigiisu gaskaaga, maxaa waa ku dhacayaa ilhiigu? Ismigiyo aroos taagan, dhallinyaradu ku ciyaartay, heesaha dhaqaajinaya. qalbigaysu gaskaaga, maxaa waa ku dhacayaa ilhiigu? wada kaalay kaalay dheeleeda ku fiirso eedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda gabagla xanuumoodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheera ilishaan wadaagsaaneliheedee Dabu fiirso, hedeede, dabu fiirso, hedeede, dhansadiyo sacabkeeda, hablahan u boodaya, dhawaqiyo mushxaradooda. Hee, codka kuugu dheeray, ilishaan wadaagsaanelihiidi. dherarkayu jugaaga dhufanaanta dalkaaga dayaa'igu mayarag jaanadiga ku jiro dhamayd quruxe dherarkayu jugaaga dhufanaanta dalkaaga dayaa'igu mayarag jaanadiga ku jiro dhamayd quruxe dhigiyo waxaad raacday dhamasayda dadaydo naftaada hanatay dibaddada kan dhowku udhiigan jacaylkaagii lihiili dhigiyo waxaad raacday dhammasaydadadaydoo dhan buuxiyo naftaada hanatay dibaddada kan dhowkuuna udhiigan jacaylkaagii lihiili warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda kakugu dheeri ilishaad wadaagtaani lihiiri warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Hee, codka kuugu dheeri ilishaad wadaagtaani lihiiri Yabaa. warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda